maantana iyadoo hadda aan leenahay nidaam dawladeed ee iyaga xuquuqdooda ilaalin kara oo iyaga markaasi kadib wixii iyagana laga tabanaya ee loo gardhigan karo inay iyaduna ee dawlad xiriir hadda derisnimo nagala dhexaysa inay iska soo tallawdo iyaduna ay tallaabo oo dhibaato aynkan oo kale ee aan loo fiirsanin inay soo noqnoqoto oo hadideedii maarata dadka soomaaliyeed halkoodii gudahooda maarata lagu eeyo runtii waa arrin aad runtii wax ka dhiid u baahan oo in laisweydiiyo mudan oo dawladda soomaaliyeedna arrintaasi siiba wasaaradda hoosada iyo isgaarsiinta looga baahan yahay waxa ku kalifaya inay iyada miiska ay u soo saarto haddii aan af xildhibaan oo qaran soomaaliyeed ee mas-uulka ah muwaadiniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan naftooda iyo maalkooda sharaftooda iyo karaamadooda iyo sii siyaadada ama suverenatygeenii oo laftirkeeda xadgudub ku ah in dalkeenii gudihiisa ee dal kale uu usoo tallaabo oo uu ka fuliyo arrimo noocan oo kale ah waayo dawladda soomaaliyeed kuma dhacdo inay duusho oo ay safaricom ee ayada ay soo burburiso shirkadaasi wax kastoo ayada laga tabanayo iyadoo aan loo sii marin dawladda kenya oo haddii cabasho ay jirto oo iyada wax wax u dhimi kara oo isgaarsiinta maadaama ay iyadu wejiyo badan tahay ee laga taban karo haddii ay timaaday laakiin qaabka iyada hadda ay ku dhaqaaqday dawladda kenya ma aha wax sharci ah wax qarannimada soomaaliyeedna ee runtii wax u dhimayo inay tahay qof weli way u muuqanaysaa balse dawladda soomaaliyeed ayaa waxaan jeclaan lahaa siiba xukuumadda oo wasaaradda isgaarsiinta hawshaasi iyadu wakiilka nooga ah inay warcad ay ka soo saarto waxa ummadda soomaaliyeed ay ku qanci karaan hormuudna lagu raaligelin karo inay la timaado
waa qaab khaldan sababaha uu ku khaldan yahana waa caddaynayna kow go-aankaasi dawlad baa dalka ka jirta rasmiya aqoonsi leh wuxuu leeyahay golayaasheedii baarlamaankii baa jooga xukuumaddii oo fulinahayd baa joogta garsoor baa jooga wax la ogeysiiyey madaxdii sare oo dalka go-aankaas lagu duminayo shirkad weyn oo dalka caan ka ahi ma jiraan waa nasiib darro in dawlad daris nala ah sheeganaysa inay gargaar iyo samafal ku timi dalka oo ilaalinayso inay iyadii duminayso waa nasiib darro go-aanka ciidamada ee ay ku howlgelayaan ka mid ma ahan qodobka dumintu kumaba jirababa sideedababa meel ay ka keentay ma naqaan waddo sharci iyo xukun baa dawlada isticmaashaa markii xukun la helo ayaa wax la dumiyaa wax xukun ah iyo wax dacwada oo shirkaddaa hormuud la soo gaarsiiyey iyadana ma jiraan qodobka afraad waxaan leeyahay howlgalka ciidamadu ay howlgelayaan dalka soomaaliya ay ka howlgelayaan madaxdooda sare go'aan inta ka yimid hormuud la ogeysiiyey ma jiro saraakiisha ciidanka oo ayuda ee dalka joogaahi wax ay kala hadleen iyo wax la isku diiday marnaba ma dhici iyana waa khalad marka in kenya keligeed ay iska dumiso wax iyadoo intaasoo shay soo mari ciidan ahaan shaqada dalka loo yimid ka mid maahan burburine waa in dalkan soomaaliya waxyaabaha dhibka ku ah iyo culaysaadkiisa wax lagala qabtayeed maahane in la dumiyo dhaqa qodobada ciidamka ay dalka yimidna ka mid maaha